Hay-adda kheyriga ee LIFE ayaa kafaalo qaaday sagaashan caruur agoon ah waxayna ka caawin doontaa waxbarashada. Caruurta la kafaalo qaaday ayaa ah kuwa agoon ah. Caruurta oo ka yar da'da siddeed iyo tobanka ayaa u badan agoon aan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada waxaana bil walba laga bixin doonaa qarashaadka waxbarashada. Xoghayaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Axmed iyo Asma Maxamed Jaamac isku duwaha wasaaradda arrimaha bulshada ayaa si wadajira uga warramay ahmiyadda ay leedahay caawinta dadka danyarta ah.
maanta xaggan waxaynu ku qaybinaynaa sagaashan carruura oo agooma oo siddeed iyo toban jir ka yar waxaana la siinayaa mid walba bishii shan iyo soddon dollar oo saddexda bilood u dhiganta boqol iyo shan dollar iyada oo markaa saddex bilood oo walba la siin doono boqol iyo shan dollar taasi oo ay muhiimaddeedu tahay in waxbarashadooda iyo nolosha carruurta lagu wado sidaa ayada tahay waan dadkii soo baxsaday ee dadkaa responser gareeyey ee iyagu kafaalad qaadayna waynu u ducaynaynaa sidaas waxaynu qof walba oo ka mid ah saddexdii bilood ee ugu horraysay ayaynu iminka bixin doonnaa mar walbana sidaas si leeg ayaabay qof walba uu u qaadan doonaa hadduu ilaahay idhaahdo markaa qof walba oo eliyey wuxuu samayn doonaa moobilkiisa ayaabay lacagtu ugu dhici doontaa iyadoo saa tahay dadkii kafaalad qaaday ee sagaashankaa qof noloshooda inay wataan ilaa intay siddeed iyo toban jir ka gaadhayaan qofku hadduu laba sanno jiro ama saddex sanno jiro ama uu toddoba sanno jiro ilaa uu siddeed iyo toban jir ka gaadhayo ayaabaa hawshaa la wadayaa waan ku faraxsanahay inaan igala soo qayb galo munaasabadan sharfan xagga samada iyo dhulkaba ka sharfan dad la caawiyana waxa ugu mudan dadka agoonta ah ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro cid walba oo caawimadan iyadu geysatay tiimka iyo boorama jooga iyagu fulinayana sidoo kale waan u ducaynaynaa inuu miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro insha allah idinkuna kuwii ka faa'iidaysta cimriguna ku simo caqliguna ku simo allah idinka dhigo shaqo wacan baan idiin shijeynayaa mar walba qaar ka mida waalidiinta ka soo qaybgalay kulanka lagu kafaalo qaadaya ardayda ayaa u mahadceliyay hay-adda life sida ay u xasuusatay agoonta ula dhacsannahay in la garab istaago aytaamtan ama agoontan waana mataqaanaayey qabto shaqada ugu weyn yatiimtoo la kafaalo qaadayna oo waxyaabaha jannada lagu mutaysto wasalaam baa agoon ahaa agoonnimadu ceeb ma laha
u mahad celinaynaa intii soo jirta misaanka xasanaadka allah ugu daro waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadda iskale marka u horraysa hay-adda life ayaa ku xigta ilaahay khayr ha siiyo hay-adda life yaa mahadda labaadna leh maadaama ay agoomaha yatiimiinta ay aayadaha qur-aanka lagu sheegay ay soo gaadhsiiyeen waxa waxay heli kareen ay dhar noo keeneen ay lacag maanta noogu ballan qaadeen ilaahay miisaanka xasanaadka waa dad islaamahe uunba agoontaba dad islaama weeyaane allaha ka jasaa isiiyo